magaalada hargeysa weliba lakagobday munaasabad laakabandhika ee buugga hibida qarsoon ee qorti qoraa balqiis maxamed cabdiya welibana munaasabada buuggun laakabandhika ayaa ku qeybgalaya duuqa magaalada hargeysa aqoon-yahano dhalinyaro iyo bulshada qeybaja shalgadiisana balqiis maxamed cabdi oo ee qoraaga buugga hibida qarsoon yaan ku horeyntii weliba ee sharaxdaya marxaladoogiisa mari buugshee buugga hibada qarsoona waxay qoristiisa ku qaadatay muddo ah toddoba sano ee hal sano iyo toddoba sano toddoba bilood Ee, waxaana igu helifay waxay ahayd in aqo maanta bulshadeydii in dhalinyarteedii ay ku wadatargiinayso oo aanay waxba u qabanaynin in dhalinyarteedii ay cudurkan waxba u qabanaynin oo ku wada socoto marka waxaan ku waraajinayaa dhalinyarada ku sugan magaalada somalilan ee caasimadda somalilan gaar ahaan hargeysa oo bandhiga hubali ka dhacayo ee inay wadankooda xoqataan inay noqdaan kuwi dalkooda diintooda anfaca inay noqdaan kuwii waxqoon leh hawdalkooda maanta ee iyaga wadankooda looga qasdaya markan ku mahadcelinta gaarka ah waxaan labaad iyo saddexaad mahadcelinta ka yaabay oo ku celcelinaya hooyaday macaanne bashir xuseen sahal waxaan mahadcelinayaa tafasiraha buugga oo xagga la joogin tafasire cabdifiriin cabdilaahi cumar qundi oo ku sugan magaalada barco gudoomiyaga degmada hargeysa ee duqa magaalada cabdikariin axmed mooge oo goobta ku hadalaya ku warami ahmiyadda uu isleeyay qoraalka usoona dhallinyarada kala dardaarami niyoska duubanaadan oo qabyaalada isku dhaafan ah walaashay balqiis waxaan ugu hambalaynayaa buuggan ay qortay kol hadday gadaashay oo ay buuggan qortay ama odaygii magaalada aan ahay waxaan walaashay sida ay ka dulqaado boqol guud baan qaadanayaa insha allah boqolkaa boqolkaa guudna balqiis baan u geynayaa tirada yaree dhalinyarada soo hadhay insha allah boqolka guud balqiis baan farayaa inay u qaybiso insha allah intii ka gaadha haddii lahaydha insha allahu tacaala runna waan idiin sheegay horro run baan idinku soo sheegay markaan ololaha ku jirayna been idiinmaan sheegin iminkoon idin hortaagayna been idiin sheegi maayo mustaqbalkiinu kuma jiro qabyaalada xun ee qurubka ee somalilan baaqinaysa hadday sidaa tahay hadday sidaa tahay waxaynu gamca isu qabsanaynaa inuu qarankeena inu dhisano midnimo ku dhisano walaalnimo ku dhisano hada kumid ee marti sharafti a u qeybgeli munaasabada bandhiga buuggiya hambaliyo bogaadingan dareen qoraaga buugga buuggaas wuxuu sheegayaa inay dhalinyartu u baahan yihiin inay noqdaan dad doonaya waxay doonayaan waxaan moodaa inay dhalinyarta intoodii badani ay ku jahawareereen doonitaankeena iyo waxaynu doonayna waxaan si keliya laaba u bogaadinayaa u hambalyaynayaa ee, balqiis oo runtii ah nin da'yar oo soo bandhigtay hibadeeda qarsoon
noloshan aynu joogno ee quruxda badan leh ee lagu soo bandhigayo buugga hibada dahsoon waxaaynu bogaadinayaa balqiis maxamed cabdi oo ka mid ah ardadeeda islamarkaana ah qof da'yar oo haddana buug qortay oo wax soo saartay aad baan u bogaadinaya farxad bay i tahayna inaan madasheedan oo kala imaado anigoo la mid ah waxaan rajaynayaa inaan noqdo tusaale iyada ku dayan doona inuu dhallinyaro badan oo hibooyinkooga lahaa uu ibafur noqon doono ay ka dhex heli doonaan hibooyinkoogii buuggun oo ee qorti gabar daayaree weliba ka qoranya hibooyinkii layin dhallinyarada waana lambaahanyiin iyo ku faa'iidaysadaan awoodiyo dhallinyarnimada